galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa sabti bisha juun ee sannadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa siddeed iyo toban waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com saacadduna haatan afrikada baray waa afartii galabnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ilaa iyo soddon iyo shan kun oo arday oo maanta uu u furmay imtixaanka dugsiyada sare ee afarta maamul goboleed ee federaaliga ah iyo gobolka banaadir runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daah furo imtixaankii fasalka afaraad ee dugsiga sare sano dugsiyeedkii labada kun kooiy labaatan labaiy labaatan insha allah ardayda soomaaliyeed ee fasalka afaraad gobol kasta ay joogaan ee soomaaliya waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ah iyo barnaamijka hambaryada iyo heesaha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegtay in rag hubaysnaa weerar ay ku qaadeen macbad ay leeyihiin dadka siikha ah oo ku yaalla caasimadda afghanistan halkaasi oo ay ku dileen hal qofa kuna dhaawaceen toddoba kale afhayeen alle wasaaradda cabdulnaafi takoor ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u soo galeen macbadka iyagoo dabqabad siiyey qayb ka mid a dhismaha takor ayaa sheegay in daqiiqado kadib goobta lagu qarxiyey gaari waxyaabaha qarxad laga soo buuxiyey balse uusan geysan gaarigaasi wax khasaare ah waxaanu intaas ku daray in laba kuw weerarka geyste ah lagu dilay howlgal lagu sugayey macbadka weerarka kadib waxaana howlgalka ku dhintay mid dalabaana iyadoo tirada qaraxyada guud ahaan afghanistan ay hoos u dhaceen tan iyo markii talabaan ay la wareegeen awoodda bishii agost ayaa dhowr weerar ah oo dad ay ku dhinteen ay ka dhaceen bilihii lasoo dhaafay mintidiinta falastiin ayaa gantaal waxa ay ku tuureen koonfurta israa'el maanta milatariga israa'el ayaa sheegay in qalabkooda difaaca uu ka hortegay gantaalkaasi aan indhi jirin wax khasaare ah ee u geystay saacada kadib dawiradaha israa'el ayaa waxa ay duqeyno isdaba joog ah ay ka geysteen afar goobood oo milatariga xamaas ah oo ah kooxda xagjirka ah ee maamusha ghaza muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq badan iyo dab ka kacay xerooyin lala beegsaday weerarka oo ku yaalla bartamaha waqooyiga iyo bariga ghaza diyaaradda kuwa aan duuliyaha wadin ah oo uu leeyahay turkiga ayaa waxa ay beegsatay gaari marayay gobolka kurdistan ee waqooyiga dalkaasi ciraaq halkaasi oo ay ku dishay afar ka tirsanayd maleeshiyada kurdiyiinta waxaa la sheegayaa in gaarigaasi daroonka uu ku beegsaday deegaanka kalar ee gobolka suleymaniya qof shanaad oo rakaab ahaa ayaa dhaawacmay iyadoo la sheegay in afarna ay ku dhinteen maleeshiyada ayaa waxa ay ka tirsan yihiin xisbiga kurdistan ee p k k oo ku jira liiska argixisada turkiga maraykanka iyo midowda yurub kaasi oo kacdoon isagu ka wada koonfurta bari ee turkiga tan iyo sannadkii kun sideed boqol afartan kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii aan idhaahdee kaasi oo lagu dilay tobannaan kun oo qof warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaa maanta si rasmi ah looga daafuray afarta maamul goboleed ee federaaliga ee soomaaliya iyo gobolka banaadir imtixaanaadka shaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka imtixaankaas oo ah mid midaysan oo wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay qaadayso ayaa waxaa u fariisanaya arday tiradoodu ay gaarayso soddon iyo shan kun oo ku kala sugan muqdisho jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho ku dhowaad soddon iyo shan kun oo arday ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka dugsiga sare shahaadiga ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta daafuray imtixaanka shahaadiga dugsiga sare wasiirka waxbarashada soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji carab ayaana faahfaahin ka bixi imtixaanka maanta loo fadhiistay mudan ra-iisul wasaare maanta waxaa farxad weyn noo ah inaa imtixaankii fasalka afraad oo ay ka qaybgelayaan soddon iyo shan kun oo arday oo afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir aad noo daafurto iyadoo sida warbixinta lagu bixiyey magaalada muqdisho ardayda ugu badan ay ku gelayso ilaa shan labaatan kun oo arday ah waxaana aada iyo aad aan ugu mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka waalidiintii ilmaha kusoo tacab soo tacbay oo usoo diyaariyey inay maanta ay itixaanka fadhiistaan ardayda soo diyaar garowday ciidamada booliska oo iyagane sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan dadkaas o dhan waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul ayaga iyo waalidkoodba in itixaanka ilaahay u fududeeyo oy baasaan oo laba bil kadib ay aada uga farxaan marka la soo dhejiyo ayagana waxaa waaye guushaas ayaan u rajaynayaa ilahina waxaa uga baryayaa inuu u fududeeyo imtixaanka ayaa si wada jira maanta uga bilowday afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir gobolka banaadir ayaana ah goobaha ugu badan imtixaanka maanta loo fadhiistay iyadoo muqdisho maanta imtixaankaay ka galeen ku dhowaad shan iyo labaatan kun oo arday siduu sharaxayo kusimaha agaasimaha guuda wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cusmaan maanta oo bisha tahay sideed tobanka juun laba kun laba iyo labaatan waxaa afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir ugu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa foonfoorka waxaana ardayda guud ahaan gelaysa tiradooda gaaraysa soddon iyo shan kun oo arday gobolka banaadir ayaa ugu badan wax gelaya oo tiro ku dhow shan iyo labaatan kun oo arday gelaysa marka goobaha afarta maamul goboleed iyo gobolka banaadir goobo fara badan lagu gelaya keliya gobolka banaadir ugu xarumo badan oo waxaa ku gelaysa lixdan iyo todoba xarumood ayaa imtixaanka lagu gelaya marka waxaan maaratay ku faraxsan nahay in maanta madaxda nagala soo qayb gasho ardaydeedana maarata imtixaanka ay gelaysa maanta guul aan u rajeyneen goobaha imtixaanka maanta laga galay waxaa ka mid a deegaanka bakda oo maalin ka hor dagaal uu ka dhacay siduu sharaxayo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri dhammaan waxaan rabnaa intuu agaasimaha kusimaha agaasimaha sheegay keliya waxaan ku darayaa saraakiisha amniga meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay fududeeyaan sidoo kale goobihii shalay ay wax ka dhaceenna waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed in saaka amni ay tahay baxdo imtixaankana lagu gelaayo dhammaan goobihii aan ugu talagalnayna waxbarashada inay gaareen saakana imtixaanka uu wada bilowday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaana maanta tay qaar ka mida goobaha imtixaanka lagu gelayay ee gobolka banaadir wuxuuna fura warqadii ugu horreysay imtixaanka runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daahfuro imtixaankii fasalka afaraad ee dugsiga sare sana dugsiyeedkii labada kun ko iyo labaatan labaiyo labaatan insha allah ardayda soomaaliyeed ee fasalka afaraad gobolka gobol kasta ay joogaan ee soomaaliya waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo waalidkii kusoo tacab iyo tiirbeelayna waxaan leeyahay insha allah guul ayaan u rajaynayaa carruurtiinii aad kusoo tacab iyo tiirbeesheen ilaahay subxaana wa tacaalana ha u fududeeyo dhammaan waxaan rajaynayaa imtixaanka lasoo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiinna na aad hore u marisaan insha allah dalkaana aad wax u tartaan waalidkeedii kusoo tacbi tirbeelayna aad ka warhaysaan waxaan leeyahay macallimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay usoo duceeya ardayda soomaaliyeed ee xilliga sanadkan labada kun iyo ko iyo labaatan labada kun iyo laba iyo labaatan ka sano dugsiyeedkii afaraad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa noo furan yahay imtixaankii horey ha loo socdo insha allah guul ayaa idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaana maanta si wadajir uga bilowday afar maamul goboleed ee gobolka banaadir kuwaas oo kale ah maamulada jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada hargeysa waxaa lagu soo gebagabeeyey mashruuc biyo ballaarin ah oo muddo ka socday magaalada kaasi oo lagu dhisay xarumo biyaha lagu keydiyo iyo dhuumo cusub oo ka baaxad weyn kuwii hore magaalada u siin jiray biyaha mashruucan kaabayaasha biyo ballaarinta hargeysa ayaa wariyaha v o a khadar maxamed cakule waxa uu ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha ee hargeysa maxamed cali daarood
khadar waad maxsantahay walaal waxaanu tijaabinaynay mashruuca biyaha qeybihiisii magaalada dibaddeeda oo isku dhamaystiran runtiina markaan leeya qeybihiisa waxa weye maaha wax kala dhiman waxa waa infrastructure dhamaystiran ceelashii xaruntii biyaha laga soo garaacayay oo baqumka waaweyn kulli wada aragtay meesha yaalla iyo qalabka meesha yaalla miisaankooda beebka weyne magaalada hargeysa biyaha keenaya sidaan horena u sheegnay biyaha hargeysa caqabadooda marka hore waxayd waalkii amba agabkii oon jirin oo nidaamka hore ka jiray geedeeble afar tobanka ceel magaalada xitaa muuse wada qaadi kari jira maanta laakiin waxaan haysanaa nidaam isku dhammaystiran oo qaadi karaa wax alaale wixii ceelale loo helo dalka oo runtii kabasitigiisa amba awoodiisa kii hore aada uga sareyso
waa tijaabiseen qalab ahaan iyo xarun ahaan iyo muxuu ahaye biyahaasi inay berkada kaydka magaalada hargeysa soo gaadhaan ugu dambeynta maxaa idin ka soo baxay tijaabadii ma ku guulaysateen mise cilad baa ku timid khadarood maasanta horta tijaabada lagu guulaystay oo biyu waxay si toosa uga soo shumeen barkada hargeysa ku taala marka iminka qorshaha xiga waxa weeye dabcan sidii dee looga faa'idaysan laha marka tijaabada mashruucaasi si wanaagsan buuga baxay mashruuca dibaddu waa tijaabiseen wuu soo gebagaboobay uu dhammaaday waa biyo ballaarintii waa kaabayaashii biyo ballaarintii hargeysa dadkuna waxay naawilayaan maxaa ku xiga waa maxay tallaabada ku xigtaa khadar waad mahadsan tahay horta mashruucan marka hore labu isugu jira mid wuxuu horta waalkii hargeysa amba agabkii amba kaabayaashii ay magaaladan ku tiirsanaan lahayd in la helo midna wuxuu xadiga biyaha in la kordhiyo marka kaabayaa runtii dhammaystiranna waa la abuuray xadiga biyahana waxaa la kordhiyey percentage baa kordhiyey iminka aan filano marka kii hore la eego wejiga hore boqolkiiba konton wejiga labaadna boqolkiiba konton kale marka la eego wixii magaalada imin jiray waxaa ku xigaan waxa weyaan inaanu diyaargarayno mashruucaas sidii si rasmiga loogu furi lahaa runtii waxaanu ahaa hindise amba qorsho weyn oo ay iska kaashadeen dowladda somaliland iyo dowladaha la saaxiibka ay ka mid yihiin maxaana midooda yurub ama dhinacyada somalilan ka taageera dhinaca horumarinta ay ka mid yihiin midooda yurub dowladaha taageera sanduuqa horumarinta somalilan ee loo yaqaana s d f ay ku jirto dowladda ingiriisku iyo dowlado kaleba ku jiraan dabcan ayuu mashruuca dibadda kaalinta u weyn ku lahaa runtii iyo dowladda somalilan oo iyadoo gacan dhaqaale iyo xagga fulintaba runtii kaalin miisaan leh ku lahay tusaale ahaan goorma laga yaabo mashruuca in xadhigga laga jaro waad mahadsantahay khadaroo horta intii maamulka wakaalada biyaha aan la wareego waxaanu ka taxadiri jirnay xagga wakhtiga inaan xadidno waayo shaqa socotay ahayd shaqana wakhtigeedu way ku dhammaatay maanta waxa u yaalaan waxa weeye runtii in la diyaargareeyo oo mashruucu waa dhammaaday laakiin howlaha yar xaalxaalka in la diyaargareeyo waxaanu rajaynaynaa ilaa muddo saddex bilooda gulahooda inaan si rasmi ah u furno insha allah bimillah karim waayo ugu dambeyn maray haddaad eegtid shaqo badan baa gudaha magaalada ka socotay markaynu ka gudaha u nimaadno mashruuc biya ballaarinta gudaha barkadihii iyo beebkii la dhigayaba kaasi xagu isagu maraya waad mahadsantahay walaal khadar horta dhowr shaqo ahaa afar barkadood baa magaalada laga dhisay laba hore u dhammaadeen runtii labaunbaa wax yaroo noqon u harsan yihiin halka beebka barkadaha isku xidhaya saddex iyo toban point four kilomitr ha ama saddex iyo toban point thirteen point four waxaa harsan kaana saddex iyo toban point one baa dhamaaday saddex boqol mitir waxaan ahayno maalin shaqadeeda ayaa harsan beebka magaalada biyaha u qeybinayay wuxuu ahaa boqol iyo afar iyo toban kilomitr boqol iyo sideed baa dhamaaday waa lix runtii marka wax muddo qaadanaya maha kaas runtii waa isaguna khasaaf badan loo isku soo dhammaanaya laakiin muhiimaddu waxay tahay mashruuca kordhinta biyaha ee magaalada dibaddeeda iyo mashruucan guduhu isma khuseeyaan marka runtii kani maadaamuu dhammaaday waa furmi doonaa dadkuna wixii biyaha kasoo kordhayay way ka faa'idaysan doonaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa maxamed cali daarood oo u warameeyey wariyahana v o e khadar maxamed cakule haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ah waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab han ku bilownee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa toddobaadka ra-iisul wasaaraha soomaaliya u magacaabay xamse cabdi barre oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka horena usoo noqday xogayaha xisbiga madaxweynaha ee u p d sanadihii u dhexeeyey ilaa kii madaxweynaha ayaa magacaabista kaga dhawaaqay shir jaraa-id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaan ugu baaqay golaha shacabka inay ansixiyaan
waxaan si waafaqsan qodobka sagaashanaad faqraddiisa da ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya u magacaabay mudane xamse cabdi barre oo garabkayga midigta taagan waxaan go-aankan ku saleeyey markaan eegay aqoonta waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane xamse ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba ra-iisul wasaaraha cusub aniga oo dardargelinayo howlgalkiisa waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo deg deg ah u meel mariyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaanan kula dardaarmayaa ra-iisul wasaaraha in uu dardargeliyo kana kuna mashquulo aadna ou u howlgeliyo arrimaha hortebinta leh ee xukuumadda cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaas oo ay hortebintooda ugu horeyso amniga gurmadka abaaraha heshiisiinta horumarinta muxuu ahay bulshada ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan mxua cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka soomaaliyeed islamarkaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale isaga oo ka tallaabsanaya halheeskeennii ahay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida islamarkaasna danahooda ka shaqaysa
ra-iisul wasaaraha magacaaban xamse cabdi barre oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu madaxweynaha ka soo dhex xushay xubnihii ay wada tartamayeen isagoo intaasi ku daray inuu wax ka qabanayo arrimo badan oo ay ka mid yihiin abuurista xasilooni siyaasadeed sugidda amniga xaluhelidda abaaraha dhammaystirka dastuurka dhisidda garsoorka iyo arrimo kale
waxaa farxadii aruntii ee muwaadiniin soomaaliyeed lagaa soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaadi qiimaysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaalla maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ah ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka soomaaliyeed aada ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama ishuiska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amniga si loo sugi lahaa abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka udhiisu daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dibi ogistiisa loo soo gabagabayn lahaa sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho sidii wadahadalka walaalaheenna somalilan looga niib keeni lahaa oo looga gulgaari lahaa iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale looguna abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo daa'irta soomaaliyeed shaqo sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi runtii waxaan ku faraxsanahay islamarkaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada islamarkaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihia iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo ay ugu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha cusub ayaa horey la taliyo uga soo noqday wasaaradda dastuurka iyo federaalka waxaa sidoo kale uu soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland dhinaca kale waxa uu xoghaye guud ka soo noqday xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba magacaabista ra-iisul wasaare xamse maxay uga dhigan tahay siyaasadda soomaaliya su-aashaasi ayaa wariyaha v o e-da maxamed colaad xasan uu weydiiyey rofesor afyare cabdicilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho runtii waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waaye oo in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu oo bilowga ahaa oo weli xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaasi waa ku jira oo dadka koox walba ahy qofka hogaaminayo uu marba dhinac u bedeli karo haddana dee dabcan waxaa xaqiiq ah in ra-iisul wasaaruhu uu kamid ahaan jiray xisbigii uu madaxweynuhu hogaaminayay oo weliba secretary generalka ahaa marka taas ayada runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo maaragtay nidaam xisbiyo ah oo yani habkii hore ee maaragtay aadadan isaqoonin mararka qaarkood ay iskugu imaanayeen labada position ee ugu sareysa xoogaa arintaas inay ka bedelantay way soo muuqatay waana horumaraan isleeyahay yani marka dhinacaas laga soo fiiriyo wa gartay laakiin siyaasada soomaaliya markaad fiiriso xilligan la joogo iyo sida awoodda lagu qaybsaday oo four point five ah suurtagalnimada in xisbi xisbi iyo maaragtay siyaasadu ay u guurto iyo four point fiveka nidaamkii qabiil qabiilka ahaa iswaafajintooda ka war wax isdiidaya ma aha waa waa la iswaafajin karaa waana dee haddaba iswaafajintaasay kamid tahay oo afar iyo dhiban shantiina dabcan waa waa waa waa lala maaragtay jaan qaaday sidaas oo kalena in dadku ayagoo kala qabaayil duwan ay xisbi iyo aragti kale iskugu tagaan hadhowna ay social basekii siyaasadda iyo aragti tusaan ah de in la in la buuxinayo qabaa'ilkii oo aan hal qabiil keliya meesha qaadanaynin waa wax wax isdiidaayo runtii meeshaas ada ma yaalaan waana anugu waxaan isleeyahay mar kasta oo loo sii dhawaado xisbiyo in ay siyaasaddu ay weji iyo jiho iyo aragti yeelanayso kaasi waxa uu ahaa rofesor afyare cabdicilmi oo ugu ramayey maxamed colaad xasan dhegeystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxa uu jilid kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan idinkuga haynaa sidii caadada ahaydba dhambaalladii aad inoo soo dirteen ee isugu jiray salaamaha aroosyada iyo dhalashooyinka waxaanan ka marnayn kaalimihii heesaha iyadoo toddobaadkan aan idiin hayno heeso aanan kala dhicin ibraahim xasan garbey daanduray bal noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya nuur waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi geedi iyo hooyo faadumo cali dhuux yuusuf maxamed cabdi geedi jaamac maxamuud odowaa mahad xasan ismaaciil atiyo cusmaan cali dhuux eedo canab cabdigeedi eedo safiya cabdigeedi iyo farduus maxamed cabdigeedi saynab maxamuud odowaa dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin tahniyad inay gaarsiiyaan bashiir ibraahim cabdigeedi iyo hoodo maxamed cabdi jaamac oo arooskooda uu ku qabsoomay jiiqle oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waara eebanahayda kala siiyo owlaad keyr qabta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhankayga waxaan hayaa tahaniyad dhalasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah arwaax xaashi samatar maalin iyo mahdi xaashi xiirey samatar axmed xaashi xiirey samatar iyo galad xaashi xiirey maxamed calas maxamed kulane bashiir cabdi xiirey iyo fardowsa cabdi xiirey samatar juweyriya cabdi xiirey hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac hooyo xabiibo cali axmed daqare iyo boosteeyo boos maxamed warsame kayf daahir nuur samatar iyo deeqo xaashi xiirey luul xaashi xiirey shariifo xaashi xiirey iyo dahabo xaashi xiirey farxiye cali karar cabdiraxmaan dicdic iyo weriye cabdixaafid cawil ismaaciil iyo jaamac buule jaamac muno bilan dhaanto iyo cali bashiir cabdi waxaa lagu naanasaa calidhaanto dhammaan asxaabtani waxaa iyagoo isku duuban ay halkani tahaniyad dhalasho oo farxad leh uga dirayaan arwaax xaashi samatar iyo farxiya cali karar oo ay gebri ugu dhalatay guriceel galgaduud soomaaliya waxaanu leenahay gabadhaasi oo loo bixiyey kayf ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta koowaad ee barnaamijka haddii aan daandoo soo qabto waa heesta soo hor caashiqa waxaa ku luqeynaya fanaaniinta khadiija qalanje iyo xasan aadan samatar
naftayda waan ku horeyn lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quureen holistaad goysay halka iyaga jaale naftayda waan ku horeyn lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quureey halistaad igoysi halka igaga jaale hawa dhalisa caashaqaaye guraac cidba keenta geeridaaye ku hortima wadhalisa caashaqaaye guraac cidba keenta geeridaaye ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kalon lahaynine ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbay oo laymahiisa layla macalin dooburday helay hoobayoysa hor caashaqa hadhowbay laymaheesi layla mahadin dooburday helay hoobeeyo isa hor caashaqa
aanashindhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa awaaguur madii dhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa awaaguur madiideen haddaan kuwa dhankaage haddaan hagarbaxayse habeenkeliya caasha kuma fulaaye horta baro habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaaye horta baro raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman tabuurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad u yeeshaan habsaman tabuurke meelaloo qoon horseed looma haadsho way hawinantaa oobeeyayaki caashaqa ayu habaabine meelaloo qoon horseed looma haadsho way hawinantaa oobeeyayaki caashaqa ayu
شعيرك وكلها ضيلا إلى ونقلها حركه مدافين أدقو راك ظهري كم سيري شعيرك وكلها ضيلا إلى ونقلها حولكم مدافع أذبوا الرات قبابي كم السيري عمك انت عاشق ايه هلحسقا وبك انت يبشاقا ايه نبرري عمك انت عاشق ايه هلحسقا وبك انت يبشاقا ايه نبرري رجعيو هويكوبا رجعيو هويكوبا من غيب الميشي ككالون لخيني رجعيو هويكوبا رجعيو هويكوبا من قريب ميشين ككلون لخيني هدو ليلة هيس ليلة محل دور ديري غوبي يسور عاشق نشيني هدو ليلة هيس ليلة محل دبر ديهلي قربي ينصر عاشق آه نشيني
Ora charuga turteen hablo diimiya luuqayaad baadaan kaga hadhaan qoraad sharuuqaad toorteen hablood ugu hoden adiimiya luuqayaad baadaan kaga hadhaan raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haymad u yeeshaan habsaman daguurke raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haymad u yeeshaan habsaman daguurke meelaloo oon horseed weyn looma haadsho way haweeranta oonayay hati caashaqa
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray mustafe cabdi ibraahim maryan cabdi ibraahim quraysho boorow buule iyo seynab xasan maxamed nasteex cali maxamed faadumo cabdi ibraahim wiilo kuusey khaliif nuuney kuusey khaliif iyo hooyo ruqiyo cabdi ibraahim iyo faarax maxamed nuur dhammaan reer manuur maadsuurid iyo reer cabdirashiid waxaanay taaniyad gaarsiinayaan maxamed nuur aadan iyo naciimo manuur oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen dalka etiyoobiya gabadhaas uu loo bixiyey rawda maxamed nuur waxaanay leeyihiin rooda soo barbaar aamin ayaan leenahay heesta labaad ee dhegeystayaashaanna u soo qabanayno waa sida laba walaalaa waxaa qaadaya cabduqaadir xasan nagey
inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha أن لهش أوغا ملغو هردادا با أن لهش أوغا ملغو هردادا با دسا حبيني ما لولا إيغو هيسا dabaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay daadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kalihi iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan anna laba labiyo ciil malado hurdadaaba anna laba labiyo ciil malado hurdadaaba lixda saaxabenima lilowla iigu heesaa adigu laqan tahay inaan liidito ma og tahay inaad adigu laqan tahay inaan liidito ma og tahay mise waaban lumayo lubkuwaygu kaliidin sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yaxdasa habeenima ilowla iigu heesaa hadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay hadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luqaynaya fanaanka cabdulqaadir xasan nageye dhankii dhambaalada haddii aan ku laabanno warqadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah hodan cali biikole iyo salme maxamed cabdulaahi yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamuud cabaas cadey cadaani iyo xaliimo cadey hoose ciide sheekh aadan iyo hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi ibraahim malaaq ibraahim shariif buulow iyo cabdicasiis maxamed cabaas dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan boqorkii iyo boqoradda waa kuwe waa ruuqiye sheekh iyo saygeeda maxamed bayuuq oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed bayuuq ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen cabdiraxmaan ilaahay ha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin heesihii aan dib ugu laabanno waxaan dhegaystayaal idin hayaa heestan ay ku luuqaynayaan fanaaniinta maxamuud cabdalla jeeri iyo luul jaylaani cali
xasuustiis ma dhammaate xuduud ma leh xubbigan xasuustiis ma dhammaate xididihii wadnaha xaruntiis ku taale xubnihii jirkoo dhana isku soo xidhaaye adna soo xarako adna soo xarako xukunkiisa yeele waxaan ka xisaabaye xabaal ma gasho xuleynti jannaa
jiri waaye. Xillada ku saartay xawaashana kaaga jiri waaye.
xaakinkeyga ku soo xoreeyey xasil iigu soo xaluuley
xalaal ma ahe xanaaqeen iyo xooga la sheegteen xalaal ma ahe xanaaqeen iyo xooga la sheegteen xamdiyaa la yiraa xaqwaaya gaarida xeerkii nolosha loo xidhay waaye habbaleenka xijaawe habbaleenka xijaabe xasuusta ma dhaafe xilladaan ku sahaatee xawaashana kaaga jiri waaye
xaakinkeyga ku soo xoreeyey
dhambaalkanna waa tahniyadu waxaa uu noogu yimid muuno bilan dhaanto iyo bashiir calan side cali bashiir cabdi cali dhaanto iyo dhammaan asxaabta waxaana jecel yihiin inay tahniyad u diraan arwaax xaashi samatar maalin iyo farxiyo cali karar oo gabar ay u dhalatay bay yidhaahdeen guruceel gabadhaas oo loo bixiyey keef arwaax xaashi ducadu waa xaggina ay leeyihiin allah ka dhigo keef tii soo weynaata oo waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamiin ayaan ana u raaciyey heesta ugu dambaysay ee aan barnaamijka ku soo xiri doonno waa heesta cabaariyada iyo fanaanka cumar nuur cabdulle intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadadeennu kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
shaatimaha guudkeega dibudhaa feeraxdiiga na hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaadimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada markaan fiirsado qanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adiyaanigu yaabay adyanigu yaabay ma dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira ma dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira doqontii nasiibley kama ka galaba digiloog la saaray dimada jalay caada doqontii nasiibley kama ka galaba digiloog la saaray dimada jalay caada markii aan ku daawaday indhumeeli diidan daayinkuuma iline markii aan ku daawaday indhumeeli diidan daayinkuuma iline daruuri ahay adoo kaali nabi yuusuf dabadii daruuri ahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibkahayguu ka daro lama keenin dunidey nasiibkahayguu ka daro
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington abaar baahsan oo haatan ka tahay hengeska afrika ayaa meelaha sida weyn ay ugu dhufatay waxaa ka mid a soomaaliya iyadoo kale bar dadka soomaaliya lagu qiyaaso lix iyo tobanka milyan ay wajahayaan xaalad bini aadminimo oo adaga hay-adaha garabgaarka ayaa sheegay in boqolaal caruur ah oo soomaaliya ay qarku u saaran yihiin inay macluul u dhintaan warbixin v o edu arrintaas ka diyaarisay waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
haweenii carruurtoodii oo ku sugan xarun lagu dejinayo ayaa waxaa wax lagu siinayaa carruurta nafaqadarrada ah dhakhtar ayaa daaweynaya carruur si daran u xanuunsanaya faaduma maadey waa hooyada ilmahan dhashay xarunta dibudejinta ee carruurta nafaqadarrada ah ee soomaaliya waxaa gacanta ku haya enjo-oga agshan againist hangar waxay u adeegaan dad u badan haweena sabool ah oo ku nool kaamuunka dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee cidhifyada muqdisho faadumo maadey waxa ay ka soo tagtay deegaanka goof gaduud oo ah deegaana baadiye ah oo dhaca koonfurta gobolka baay ee soomaaliya kadib markii saddex ka mid a carruurteeda yaryar ay nafaqadarro u dhinteen hadda waxay xero dadka dalka gudihiisa ku barakacay ah ay kula nooshahay saddex carruur ah oo weli nafaqadarro ay hayso
Before the drought, we had livestock and farms that grew crops, but the drought destroyed them all at once.
ka hor abaarta waxaanu haysanay xoolo iyo beero uu dalagu ka baxo balse abaarta ayaa dhammaan hal mar burburisay waxa aan lahaa saddex caruur ah oo nafaqa darro u dhintay ilmahan bogga iigu jiraahi waxa uu la ildaran yahay nafaqa darro xun sababtoo ah waa dhibaatada gaajada ee taagan And the child on my lap is suffering severe malnutrition because of the ongoing hunger crisis.
sariir ka mida cusbitaalka martiini laba haweene ayaa sariira ku nuujinaya carruurtooda oo nafaqadarra hayso tiro badanoo haweena oo la barakacay carruurtooda nafaqadarradu hayso kuwaasoo badankoodu ay ka yar yihiin shanta sanno oo ay ka buuxaan cusbitaallada qoysaska ka cararaya saamaynta abaarta ee dhammaan gobollada soomaaliya ayaa muqdisho u arka rajadooda keliya maxamed sheekh nuur ayaa v o a u sheegay
They must be given a therapeutic diet, such as milk, with nutritional value for the vital strength required for malnourished children. The supplies that were donated to us.
dr cabdirasaaq yuusuf waxa uu ka shaqeeyaa islamarkaana uu kormeeraa waarka dadka nafaqadarradu hayso ee cusbitaalka martiini halkaas oo sida oo kale uu agaasimo ka yahay waxaana uu sheegayaa inay jirto koobnaan cuntada nafaqaysan ee carruurtu kaamka dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee bannaanka muqdisho haweenka iyo carruurtooda yaryar ayaa bannaanka ku sugaya in loo yagleelo hooy si loo gacan qabto waxaanay gabadhan caawinaysa ay sheegaysaa in qoysasku ay si adag ugu baahan yihiin in caawimadu ay si maalinlaha u soo gaadho nafiise xuseen waxay caawisaa kaam ay joogaan dadka dalka gudihiisa ku barakacay On a single day, 10 vans with displaced people can arrive. The next day, four. Other days, we have no new arrivals.
hal maalin toban gaari oo dadka dalka gudihiisa ku barakacay ah ayaa iman kara maalinta xigta ee afraad iyo maalmaha kale ma jiraan dad cusub oo imaanaya maalin kasta waxay leedahay caqabadaheeda mar kasta waxaa jira wax gaar ah waxa aad arki kartaa qoysas ay rogayaan gaadiidka maalintii oo dhan iyo iyagoo usoo lugeynaya kaamka taasina waa xaqiiqda halkan taalla You can see families being dropped by vehicles all day, and they walk to this camp. That is the reality here.
ku-xaa gargaarka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aanay haysan awooddii ay ku joojin lahayd abaartan daran iyo dhibaatada nafaqa-darrada haddii aan la helin caawimo badanna xaaladda carruurtu waa ay kasii foolxumaan doontaa
cabdixakiim maxamuud sharwac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay haatana qadarka yar ee wakhtiga nooga haray
idishayay cabaryada isla gaarayda callada dib markaan u fiirsado fanax yaraada mumsiya idishayay cabaryada isla gaarayda callada dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow
idaacaddeeni galabta iyo wararka v o na dhegaystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
diintaynu sheegtay degiina firdowsow sooda hira doqontii nasibley tamaka galaba digi loog la saarahay dimada jalay caadaad doqontii nasibley tamaka galaba digi loog la saaraw dimada jalay caadaad markii aan ku daawaday